bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku hanjabtay inay xidhayso marinka baabulmandab haddii la farageliyo madax banaanida soomaaliya taliska booliiska gobolka bay oo war ka soo saaray diidmada lacagta shilinka soomaaliga ciidamada ammaanka jubbaland oo fashiliyey qarax in ka badan kun qoys oo danyar ah oo ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo la gaadhsiiyey deegaanka hoos deegaano hoos taga degmada goddan ee gobolka galguduud dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan xogeeyaha qaramada midoobey antonio guteres uu soo dhoweeyey xabad joojinta lubnaan iyo israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay hayaan qodobada warka habeenimo rediyo uu jawhar idin hayo kuwooda ugu door karoon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo jimcaha sabtana ay soo gelayso toddobaiyo tobanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan dowladda soomaaliya ayaa ku hanjabtay inay xidhayso marinka baabulmandab haddii la farageliyo madax banaanida soomaaliya sumeeye daahir salaad ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo u fadhiya dalka ethoobiya ambasador cabdulaahi warfa ayaa si adag kaga hadlay faragelin kasta oo lagu sameeyo arrimaha gudaha soomaaliya isagoo xusay in tallaabooyin culus laga qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka safiirka ayaa sheegay in dal kasta oo isku daya inuu farageliyo arrimaha gudaha soomaaliya ama wax u dhimi karo madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka uu wajihi doono cawaaqib adag oo ay ku jiraan xayiraado suuragal ah oo lagu soo rogo marin uhelida marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee baabulmandab waxa uu carabka ku adkeeyey in soomaaliya ay si buuxda uga go-an tahay ilaalinta qarannimadeeda iyo ka hortaga fargelin kasta oo dibadeed isaga oo ugu baaqay beesha caalamka inay ixtiraamaan madax banaanida dalka hadalka safiirka ayaa imaanaya xili ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira faragelinta arrimaha gudaha soomaaliya kadib markii israa'iil ay dal u aqoonsatay somalilan islamarkaana safiir ay usoo magacaawday iyada oo dowlada federaalka ay marar badan ku celcelisay muhiimadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo xasiloonida dalka taliska booliiska gobolka bay ayaa war ka soo saaray diidmada lacagta shilinka soomaaliga xuseen maxamed xuseen ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya magaalada habaydhabo waxaa ka dhacay banaanbax ay dadka ku nool deegaanadaasi kaga soo horjeedaan diidmada lacagta shilinka soomaaliga oo inta badan gobolada dalka saameyn ku yeelatay nolosha dadka murqmaanka ee kuwa danyarta dadka ayaa aada uga dhiidhanayay diidmada ay ganacsatada ka muujiyeen shilinka soomaaliga iyadoo la arkayay dadka tuuriyeynaya goobaha ganacsiga iyadoo sidoo kale isticmaalaya agabyo ay ku garaacayaan goobaha ganacsiga ee magaalada baydhabo qaar ka mid a dadka banaanbax dhiga ayaa dareenkooda cabiray waxayna sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay nolosha ay noqotay mid adag ayna waayeen lacag ay wax ku iibsadaan maadaama la diiday lacagta shilinka soomaaliga haalika loolila maadukum ad walaga gadaan laakiin diida gaashirinkaseede war ilaahay ku qabsadaa قادم إلى فداي عندي ولا شرط لغانا تمت الهرمون إنت الدم يوم باها نه والله يدفع دم يوم باها تمت الهرمون إنت الدم يوم taliyaha booliiska gobolka baay sadiiq doodishe oo la hadlay dadka banaanbax dhiga ayaa sheegay in cabashadooda dhegaysteen madaxda dalkana ay gudbinayaan banaanbaxa xaqa aan la tin shucuurtigii rabitaankiinka hadalanka xaqa aan la tin uniina waajibkeena mayb waa amnigii sugnaan amniga ganacsatada laha suga haan shirkadoo laha suga haan dadka danyartee laha suga unii waajibaana saarag maha isina waajibaasi ku saari amnigini kulasanaytaan diyaar mingiidina waayahay tabashadiin deegni cabashadiin deegni dhibkiina dhibkaanu wala cabashaysin qobtaan dheegni kooxunna wala dhibaatee sheegada ay tahay walisii ku qabanne ganacsatadee la weere arday yoona doogaya dhibaatadee lahjuga dhigoysade tabashadiina iyo dhibaatadiina dadkiina danyarta ah oo aysan gacmada haytaan dheegni madaxda dowladda deersiyaanan shariflahaadoy ganacsatahaadoy xawilaadahaadoy wali dadkun dhibaatada haysata laha ku dulqaadow oo dhibaatadu laha kareebo yaa waajibninga dheegaytaa si xale oo anka waagsan anka faylo aan anka wanaagsan yaa ka yaa lah ka amara doona inta ganacsada anka wayraanan amarka lah ku siiyow nii sugtaa falaanan ama taas walba ganacsatada wala weere dadka danyarta ogsanna masaakiinta ogsanna cuuryaanka ogsanna dadka arday beesa doolara geekasan haysada korna ogsanna wali weeraasada ganacsa inta lanka weerow amar la siiyow noo sugtaa falaanaan roydaheera wala mare lan diido karo ma jara lan dad dhibaateeyo karo ma jara inta ganacsada la kala hadala oo amar la siiyow intaas keliiniin dulqaada dhinaciisa taliyaha saldhigga baydhabo ayaa sheegay in xabsiga la dhigi doono cid kasta oo diida shilinka soomaaliga ولا أقلايسي ونون حتى أقلايسي وهاي ميلا ميلا أقدم تعالنا هوش يعني نور لما تعال هانك نوري لما أدوكم أبولاك قرر لكن ديد قاشر يسير إلهي يكون guud ahaan dalka ayaa waxaa isqabsaday qayladhaan ka timid shacabka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ganacsatada ay ka hor yimaadeen qaadashada lacagta shilinka soomaaliga taasi oo culays badan ku keentay nolosha bulshada keentay nolosha bulshada ciidamada ammaanka jubbaland ayaa fashiliyey qarax ay al-shabaab ku aaseen deegaano ka tirsan jubbaland cabdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada ammaanka degmada dhoobley oo gobolka ah jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo qorsheysan ka oo ka dhacay gudaha magaalada iyo banaankeeda waxaana laamaha ammaanka ay sheegay in lagu fashilay qorsho ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku doonayeen inay ku waxyeelayaan shacabka iyo ciidamada amniga howlgalkan ayaa waxaa la tilmaamay in lagu ogaaday walxaha qarxa oo lagu aasay goobo ay si joogtaha ugu howlgalaan qeybaha kala duwan ee ciidamada jubbaland ee ku sugan degmada dhobley ujeedka kooxda ayaa waxa uu ahaa inay weerar ay ku qaadaan ciidamada ammaanka oo habeen iyo maalin u taagan sugidda nabadgelyada iyo sidoo kale shacabka rayidka ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay jubbaland ciidamada booliiska ayaa horey u helay xog ku saabsan qorshaha qarxidan taas oo suurogelisay inay si deg dega uga hortagaan kana hortagaan dhibaato kasta oo ay geysan lahayeen walxaasi qarxa saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in howlgallada noocan oo kale ay sii socon doonaan si loo ciribtiro falalka ah ay maleegayaan maleeshiyaadka al-shabaab loona xaqiijiyo badqabka shacabka ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ugu dambeyn ciidamada ayaa ugu baaqa shacabka inay la shaqeeyaan hayadaha ammaanka islamarkaana ay soo gudbiyaan wixii xooga ay la xiriirta dhaqdhaqaaqyada laga shekiyo si loo xaqiijiyo amniga guud ee degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose saaxiib aabbaha kula hadlaya in ka badan kun qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo la gaadhsiiyey deegaano hoos taga degmada godon ee gobolka galgaduuda abdulaahi warsamo roble ayaa dhuusamareeb kasoo diray waxaa si rasmiya looga fuliyey degmada gadoon iyo lix iyo toban barood oo hoos timaada iyo deegaano kale oo ka baxsan oo ku yaala nawaaxiga faragoy wejiga afraada ee qaybinta deeq raashin ah oo loogu talagalay qoysas ay saameeyeen abaaraha iyadoo ay ka faa'iidaysteen ilaa iyo kun qoys deeqdan raashinka ah ayaa ahayd mid si weyn loogu baahnaa maadaama deegaanadan ay muddooyinkii ugu dambeeyey la daalaadhacayeen dadka ku nool saamaynta abaarta kuwaasi oo sababay biyoyari cunola'aan iyo hoos u dhac ku yimid nolosha bulsho xoolodhaqatada beeralayda ah qoysaska la gaarsiiyey gargaarkan ayaa intooda badan ahaa kuwo danyar ah oo la daalaadhacayay xaaladaha iyo duruufaha haysta islamarkaana aan dabooli karin baahiyaha asaasiga ah deeqdan raashinka ah ayaa timid kadib kormeer iyo qiimeyn ballaaran oo lagu sameeyey xaalada nooleed ee deegaanadan ka hor bishii ramadaan kaasi oo uu hogaaminayay guddoomiyaha hay-adda ilays foundation cabdinaasir cali maxamed si loo ogaado saamaynta dhabta ah ee abaartu ay ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah loona hubiyo in gargaar la gaarsiiyo dadkaasi deeqdan ayaa waxaa bixiyey dad muxsiniina oo ka damqaday xaaladda adag ee ay ku nool yihiin dadka ay saameeyeen abaaraha kuwaasi oo deeqdooda u soo marsiiyey hay-adda elis foundation oo ilaa iyo hadda deeq gaarsiisay in ka badan afar kun iyo laba boqol oo qoys qaar ka mida qoysaska ka faa'iidaystay deeqdan ayaa si weyn uga mahad celiyey gurmadkan la soo gaarsiiyey nin la yidhaahda cabdinaasir ah kormeer noogu yimid hadda ka hor wuu nala ballamay xaaladdow la darsay waddankou maray degmadoo dhamou ku wareegay inta hoos timaada raashinkaana ilaahay keenay asaguna sabab u noqday waxaan leenahay annaguna waa ka mahad celinnay bacdal alle waa ka mahad celinnay dadkiina ilaahay khayr ha u dhaafsho soo dhiibay waxau noo keenay raashin kun ah guddoomiyaha elis foundation cabdinaasir cali oo hadda ka hor asagoo ku hurgalaya xaaladaha qaymaynaya ee ramadaantii horteeda ayuu noo yimid waddamo badan oo deegaanka gadoon ay kamid degmada gadoon ay ka mid tahay iyo deegaamada hoos yimaada ayuu ku maray xaalad qaymayna oo ku maray wallaahi xilligaas xilli adag bay ahayd xoolii baqbaqti bilaabeen oo dadkii soo barakaceen ilaa haddana meel ka sii xun meeshii ayay taagantaa roobna weli lama helin rumaantii asagoo baahidaas ka jawaabaya ayuu guddoomiyihii dib u laabtay guddoomiye cabdinaasir wuxuu maantana soo gaarsiiyey raashin kun qoys loogu tala galay waxaan leenahay dadkii sadaqadaas la baxay sadaqa jaariya alla oga dhigo adduunkooda iyo aakhiradood allah ku xifdiyo shar dhammaantii allah uga koriyo khayr dhammaantii allah uga furo waxaan joognaa hadda degmada gadoon waxaan ka imid bar ka mida oo layidhaah xundhure meeshaan raashinka lagu qaybshay baan u nimid waana u ducaynaynaa qoladii noo soo dhiibto islaamka aheed khayr badan allaha siiyo maalkoodana allah barakeeyo waxaan ka tirsanahay guddiga abaaraha degmada gadoon waxaa meeshaan na soo gaaray cabdinaasir cali garweyne oo na soo gaarsiiyey deeq gaarayda kun qows oo raashinah laba boqoloo ka mida waxaa la gaarsiiyey deegaamo ay ka mid yihiin faragooy higlaale beele cabdi faarax siddeeddii boqolna halkaanay taallaa oo dadkii ilahay waa kuwaas ku fadhiya ilays foundation oo dadaal badan ku bixisay sidii gurmadkan loo ballaarin lahaa loona gaarsiin lahaa qoysaska danyarta ah ayaa ilaa iyo haatan ka jawaabtay baahida qoysaska aadka u liita ee abaartu sida ba'an u saamaysay iyadoo qiimayn la sameeyey ay muujinaysa in culaysku yahay mid ballaaran islamarkaana weli roobabku aysan u curan si muuqata islamarkaana weli ay sii jiri karto saamaynta abaarta oo maalinba maalinta ka dambaysa reebaysa raadad halis badan oo u baahan in gurmad ballaaran la sameeyo kadibna laga fakaro sidii loo gaari lahaa in bulshada loogu diyaariyo sida ay ugu bixi lahaayeen nuglaanta abaaraha soo laalaabanaya halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo u jawhare haatanna warka dibadda xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa soo dhoweeyey xabad joojinta u dhexaysa lubnaan iyo israa'el waxaana ugu mahad celiyey maraykanka doorka uu ka geystay fududeynta heshiiska bayaan uu soo saaray guteres ayaa wuxuu ku muujiyey rajadiisa in xabad joojinta ay dhabaha u xeerto wadahadallo lagu gaaro xabad joojin wakhti dheer ah iyo khilaafka oo lagu dhammeeyo wadahadal guteres waxa uu sidoo kale ku baaqay in dhammaan dhinacyada in ay ixtiraamaan xabad joojinta warkii habeennimaad kala socoteen rediyo jawhar dhegeystayaal waa naga intaa